wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka toddobaadkan waxaan barnaamijka ku eegaynaa weerarkii dhowaan loo geystay xaruntii garsoorka dalka ee dowladda federaalk ee muqdisho weerarkaasi ayay dabley hubaysani xoog gudaha ugu galeen si koobanna ula wareegeen dableydaasi ayaa qaarkood waxay markii dambe isku qarxiyeen gudaha xarunta waxaa ku dhintay weerarkaasi soddon qof halka konton iyo siddeed kalena ay ku dhaawacmeen haddaba maxaa keenay in aan weerarkaasi laga hortegin maxaa laga bartay sideese loo sixi karaa qaladaadka xagga ammaanka ee ka jira muqdisho iyo goobaha kale ee gacanta ku haysa dowladda ee dalka waa arrinta ay ku saabsan tahay barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaana ka qayb galaya jenaraal bashiir maxamed jaamac bashiir goobe oo hadda ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda adeega bulshada horeyna u soo ahaa taliya ku-xigeenkii ciidanka booliska soomaaliyeed aqoon durugsanna u leh arrimaha ammaanka cabdirashiid khaliif xaashi oo ka tirsan maxadka cilmi baarista ee heritage ee magaalada muqdisho kornel cabdulaahi cali macow oo waaye aragnimo iyo aqoon durugsanba u leh arrimaha nabad sugidda iyo ammaanka marka ugu horreysa waa idin salaamayaa dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaan rabaa marka ugu horreysa bal inaan idin weydiiyo weerarkii dhowaan lagu qaaday xarumaha garsoorka ee dowladda federaalka ma wuxuu ahaa mid muujinaya habacsanaan xagga ammaanka ah oo ay dowladdu ka gaabisay mas-uuliyaddaasi mise in ay soo xoogeysteen maleeshiyaadka al-shabaab waxaan ku hormarayaa jenaraal bashiir maxamed jaamac bismillahi raxmaan raxiim falastiin waa ku salaamayaa adiga iyo wariyaasha v o a dhammaantiin waxaan kaloo salaamayaa saaxiibaday cabdirashiid iyo macow oo labaduba maaragtay dad aan si wanaagsan u garanaya ah salaantaas kadib markaan u gudbo mawduuca waxaad og tahay muxuu ahaa dalkeenu xaaladda uu ku jiro ee amni waxaan anigu isleeyahay hay-adaha amnigu aada iyo aada ayay u shaqeeyaan habacsanaana ma jirto hase yeeshee markaad dhinac analysiska aad ka samayso ka eegto nimankan argagixisada ahu waxay ka dagaalami jireen dagaal ciidan oo foolka fool ah dalka intiisa badan ayagaana gacanta ku hayay dalkii markii lagala wareegay oo muxuu ahaa xoog looga saaray waxaad arki kartaa awoodoodii waxay isugu soo hartay sana la argabixiso waxaadna og tahay dalka gaar ahaan caasimadda inta faldambiyeed oo qarax iyo isniidaamin iyo dhibaato ka dhici jirtay muxuu ahaa maalin kasta waxaad og tahay laamiyaday in la maro mararka qaarkood xamar inay ama caasimada inay ahayd wax dhib ah falkan iyo mid lamida marka waa wax la filan karo waa wax muxuu ahaa argagixisada caalamiga ah oo ay takhasus u leeyihiin oo ay meel kasta ku qaadi karaan hadda aad arkayso maaragtay yani adduunka naga ibaxsan oo naga horkarsan oo naga maaragtay resource badan ayaa waxaanu ka dhacayaan marka taas macnaheeda marna anigo xaggayga ama aqoontaan amniga u leeyahay uma fasiri karno habacsanaan laakiin wax oo hay-adaha amniga hase yeeshee waxaan ufasiri karna nafilcaarinimo iyo tallaabooyinka ugu dambeeyey iyo wixii ugu dambeeyey ugu weynaa ay samayn karta argagixisa waa mahadsan tahay waxaan siinayaa cabdirashiid khaliif haye cabdirashiid waad mahadsan tahay falastiin runtii markii la arko ama la eego dee dhib ka dhacay iyo hay-addii garsoorka in dee laqab almost la qabsaday dad aada u tiro badan ay dhinteen oo in badan dhaawacmeen oo runtii taas waxay muujinaysaa in de arrintu arrin caadiya ma ahayn oo arrin cududaar laga samayn karo ma ay ahayn sababto waxa weeye afartii hay-adada dowladda ugu waaweyneed mid kamid a khatar gashay oo oo almost arrin nin dhintay waxay dhahaan soomaalida qaarkeed nin nin la sigay waa dhintay taas marka waxaan qabaa lama dhayarsan karo oo khalkhal weyn baa dhacay taas horta waa isaas loo xuso waaye midda labaad hay-adaha soomaalida oo kala duwan noocay rabaan ha ahaadaane kulligood waa nugul yihiin oo waa hay-ado tabar yar oo aan dhaqaalo ku haysan oo aan kaadirkii loo baahnaa haysan oo dhinacna ka dagaalamahaya oo dagaal dhowr sano hadda socday ay saddex sano afar sano socday oo adag oo aan horey loo aqoon oo ay ku jiraan dhinacna laga dhisayo taasna waa mid in la xuso mudan midda kale hay-adda hadda nabad sugidda qaabilsan oo muqdisho amnigeeda ama booliiska ama hay-adda nabad sugidda gaar ahaan hay-adda nabad sugidda waa hay-ad la oran karo haddii dowladda ay jirto waa hay-ad runtii oo shaqadeedu ay muuqato oo ay ku faani karto dowladda kumeel gaarka ahaan jirtay hadda kahor haddana dowladda federaalka noqotay haddii ay jirto hay-ad ay ku faani karto waa hay-adda nabad sugidda guud ahaanse markii arrintan u weyn dhacdo waxay ku khasban yihiin dowladda inay ogaadaan fashilkan waxa keenay inkastoo ay aada iyo aada ugu celcelinhayeen dadku waxay maqalhayeen baaqyada ka imaanhaya dalalka ajnabigaa sida ingiriiska iyo maraykanka oo kale laakiin hay-adda nabadsugidda iyo xubnaha dowladda amniga qaabilsan si cad bay afartii bilood oo lasoo dhaafay u sheegahayeen in hadda tacticada hartay oo nimankan ay isku degan yihiin al-shabaab ay ay lasoo socdaan inay tahay weerarkaas hadba meel loo dhacahayo adduunkana waa ka dhacdaa oo hadda maaragtay afghanistan iyo ciraaq iyo chechnia iyo meelo badan bay ka dhacdaa waxaan siinayaa corneyl macow baan siinayaa
horta ugu horreynta waa salaamaya akhyaarta walaalaha horta al-shabaab waxa ay wacad ay ku mareen in dagaalkii dagaalka ay sii wadi doonaan bedeleen xeeladahooda dagaal iyagoo adeegsanayo ismiidaamin dibal qorshaysan dagaal gaadnaa haddaba waxa lagaba maarmaan ahayd in dagaaladii foolka foolka ahay maadaama looga adkaaday in ay muxuu ahay saraakiisha sare ee istaraatiijiyad ay dejiyaan ah looga hortago argagixisada waayo maadaama ay dagaalka i bedeleen wacadkaas ay mareen inaan la deelsanin oo maarata aan loo fariisanin oo har iyo habeen muxuu ahay loo diyaar garoobo sida maarata looga hortagi lahaa musiibooyinka ay maaragtay mar kasta ay ummadda ay ku halaagayaan oo ay maaragtay tii ugu dambeysay ay tahay oo oo lagu qabsaday xaruntii muxuu ahay waa institutionka saddexaad waay markii baarlamaanka executiveka laga tagay judiciarygi buildingkii inay qabsadaan marka waxay ahayd in ay ay istaraatiijiyad ay dejiyaan oo maaragtay lagu ilaalinayo xarumaha dawladda lagu samatabixinayo shaqaalaha meesha ka howlgalo iyo madaxda qaranka taasi waxaa marka ay ay ka timid siday aniga ila tahay amaba aan aan ka markhaati ahay inta aan magaalada muqdisho aan joogo afar bilooda in maaragtay la dheelsaday oo ay ay habacsanaan iyo muxuu ahay diyaar garow la-aan ay muujiyeen madaxda maamulaysa muxuu ahay amniga taas waay midda maaragtay muxuu ahay sababta u ahayd laakiinse waxaan aniga hubaala in ciidamada qalabka sido ee dagaalyahanka ee nabad sugidda meel kasta habeen kasta maaragtay maalin kasta ay ku dhaawacmaan ay u dhintaan oo qaarkood maaragtay ay ku cuuriyaameen taana waxaa looga baahan yahay sida keliya looga hortagi karo waxa waa in xiriirka dadweynaha la xoojiyo waa mahadsan tahay wixii talooyina waa usoo laaban doonaa corneyl macu waa usoo noqon doonaa waxaan rabaa inaan siiyo generaal bashiir maxamed jaamac bashir goobe ingiriiskaoo kale wuxuu soo saaray generaale digniin ku saabsan in ay weerar dhici karaan tuhunka hore waa u jirtay laftirkeeda inay al-shabaabku weerara qaadi karaan sidee dowladdu uga faa'iidaysatay calaamadahaasi iyo digniinahaasi la siiyey in al-shabaabku ay xeelado cusub la imaan karaan ma la dhihi karaa dowladda fursadaasi iyo baaqyadii loo jeediyey iyo digniinihii la siiyey kama faa'iideysa waa maasintay falastiin waan u mahad celinayaa khubarada muxuu ahaa arrinta ka hadashay haddaan intaana tan ibilin dib ugu noqdo commentsigii uu bixiyey saaxiibkii colonel mao waxa waaye wax hadaxsanaan la yidhaahdo ma aragno khubaro muxuu ahaa amni markaan fiirino oo siduu isaguba ila qiray cabdirashiidna ila qiray qof kasta oo soomaaliya oo aqoon-yahana oo wax garan karana uu garan karayo ciidamadeenna iyo meesha aan ka nimid iyo meeshaan hadda marayno yani waxa waxaan ku faano yaala taasan waa ila qireen hada muxuu ahaa arrintan inay dhacayso oo meel ka mido in ay weerari karaanna hayadaha amnigu dhahayeen waa ka digeen xasan badanna waa la qabin calaamadaha lagu yaqaano waxaa kamid a badan argagixiso shabaabka meesha ay weerarayaan ama ay wax ka geysanayaan inay tahay meelay soo daraasad kasoo sameeyeen meel ay arkeen meel ay maaragtay si fiican u ogaadeen xog fiican kasoo heleen waxaad arkaysaa hadda siday u dhaceen markaa fiiriso meesha aqoon inaysu lahayn sahan badan oo badan marka waxaad dhici karta inay u ahayd optionka kuwaad ama labaad ama saddexaad ama afaraad oo markii kii koowaad lagu diiday oo ay arkeen inaysan waxba ka fulin karin oo kii labaad aysan ka fulin karin oo kii saddexaad ay ka fulin karin inay ka yimaadeen waxaadna ka garanaysaa siday u sameeyeen iyo waxay samayn kareen intaa inay ka culus yihiin waa dhacay waana ka xunnahay waxaan filaya cabdirashiid dadka ka ka go-ay cabdirashiid waa kusoo noqon doonaa waxaan siinayaa corneyl macow corneyl macow digniinaa lasoo saaray hadalkaagina qaybtii dambe inay ku jirtaad moodaa sidoo kalena tuhunka wuu jira inay shabaabku bedeli karaan xeeladahoodii maxaa adiga ay kugu muuqataa inaanay dowladdu digniinahaasi ka faa'iideysan xaggee si gaara loo eegi lahaa mase la fili kara in weerarkan oo kalea u dhici kara horta ugu horeyntii waxa waaye anuu aada u qadarinayo sareegaas bashiir waxa waaye anigii asaga waa muxuaha aqoontaan aada ayaan naqaanaa amniga waxaa hubaala in maaragtay hay-adaha amniga ay ka warqabeen muxuu ahay baar-ilaasho joogtaa ay ku hayaan xarumaha dowladda taasna loo baahnaa in baaris qoto dheer lagu sameeyo shaqaalaha ka howlgalo si ayan argagixisada muxuu ahay ka sameynin muxuu ahay aysan uga howlgalin ama aysan usoo abaabulin muxuu ahay qorshe sidaan oo kaleeta ee maarata intaasoo shacbiga iyo iyo mas-uuliyiina maarata ay ku gumaadaan marka waxa waaye maadaama uu cadowga isaga uu ku ilaashanayo siduu generaalka uu sheegay oo baarilaasha uu kugu hayo oo surveillance uu kugu hayo waxay ahaayeen hay-adaha ammaanka inay dejiyaan istraatiijiyad ay kaga hortagayaan baar-ilaashaha iyo surveillanska ay ku hayaan xarumaha dowladda generaalka waxa uu qirtay inay meesha ay ilaa ilaashadeen ay sahan ay ka sameeyeen ay arkeen habacsanaanta ka muuqata muxuu ahay xarunta garsoorka iyo ciidanka jooga tayadiisa intuu leeg intaasoo qofood ayaa isugu timid dad aada u qiimo badan ayaa meeshaas ku baaba-ay marka taasi waa midda aniga aan ka hadlayo aan leeyahay waa la beelsaday waxay ahayd inay maaragtay sida iyaga baar-ilaashaha ay u sameynayaan inay mid baar-ilaasha ay u sameeyaan in kaa kaamarayaal meesha lagu xiro in loo sameeyo maxaa difaaca koowaad xarunta iyo difaaca labaad iyo midka dhexda ah intaba wuu yaqaanaa bashiir marka maanta waxa waaye waa fashil ku yimid muxuu ahay amniga ku yimid waana mida oo maaragtay waajibka ninka generaalka ama corneelka markuu sidaasoo kale u fashilmo oo ciidan uu yahay inuu yidhaahdo waa fashilmay waan iscazilay laakiinse inuu yidhaahdo weli waa sii shaqaynaya taasi waxa waa qarannimo kuma dhismayso maalin kasta in dad la halaago oo ay ka tima muxua haddana la difaaca habacsanaanta ka jirta amniga waa waa wax maaragta aan la qaadan karin shacbiga soomaaliyeedna aysan aysan xamili karin waxaan siinayaa genaraal bashiir genaraal bashiir dad badan waxay eedeyn u jeediyaan ciidamada nabad sugidda oo ah in xogihii loo baahnaa aanay bulshada dhexdeeda kasoo uruurin ama tiro intaasi la eg ilaa sagaal qofaa la sheegay inay weerarkii fuliyeen xarumaha garsoorka lagu qaaday in xataa ay heli waayeen tuhun ku saabsan in ay jiraan fal la maleegayo ama ay keeni waayeen xuuraankii loo baahnaa ciidamada nabad sugidda shaqada ay haayaan adiga waayo aragnimadaada marka aad dib ugu noqoto ma ku qanacsan tahay in kaalintii loo baahna ay hayaan
falastin waa waxaan ka xumahay khadka iga go-naa cornel macow marka commentidiisii ma maqlin ma dhegaysan laakiin haddaan toos u galo su-aasha i weydiisay waxaan ku xaqiijin karaa hay-adda nabad sugidda qaranku inay tahay muxuu hay-ad aad iyo aada u abaabulin u abaabulan dadaal badan iyo muxuuhaa na la geliyey muxuuhaa lana dhihi karo hay-adaha hadda amniga aan qabno marka oo amniga gudaha oo marka buliiska iyo muxuuhaa nabad sugidda ah marka laisku barbar dhigo waxaad moodaa inay hay-adda nabad sugidda aada u abaabulan tahay waxaan kaloo kuu sheegayaa hay-adda nabad sugiddu in ay muxuuhaa xog haysay xogtana haysay digninana ka bixisay muxuuha taxadar badanna la sameeyey waxaan kaloo anigu la socdaa oon idaacadaha marna aan inka badan aan soo gelin muxuu ahaa in ay kahortagyo badan ay sameeyaan oo sidii haddaayto mar loo sheegayay wuxuu waxa dhaca ayaa la maqlaa oo caalamka iyo saxaafaddu fidisaa laakiin waxa dhaca oo intaas ka hortagayaan oo qaarkood ku dhimanayaan oo qaarkood ka dhaawa ku dhaawacmayaan inta badan saxaafaddu ma heeso oo lama siiyo marka ma kuma aysan fasilmin in ay xog helaan xogta waa hayeen sidaan kuu sheegayna waxaa dhici karta meeshaan farka laga fuliyey meelka inuu ahaa meeshii ugu dambeysay oo isleeyihin yacni doorashadoodii ugu raqiisneed ayaga xaggooda markay noqoto taasoon ka garanayno siday u lugsanaayeen iyo aqoon daradii ka muuqatay markay meesha tageen oo oo ahayd inay muuqatay inaysan intelligence ka haynin taasoo ay tahay marna ku qanci mayno oo difaaci mayno oo malihin inay waxaan dhacaan garbay ahayd waxaanu rabnaa inay kala sii dukaan inay kasii dhawaadaan midda kaleo meesha taalaana waxa waaye ciidanka nabad sugidda oo keliyahu waxba ma qaban karo haddaysan haysan taageerada iyo muxuuha kaalmada dadweynaha qof kastoo sagaalkaas isniidaamisay ama isahaliftay ummadana baabiisa kamid a guri buu subaxii kasoo toosay gurigaas delis buu leeyahay dad buu leeyahay waa lala degan yahay waa la ag degan yahay waa kugu soo noqon doonaa generaal waa kugu soo noqon doonaa waxaan rabaa cabdirashiid qadkaa kaa go-a inaan ku siiyo eedahi iyo sida wax u dhiceen markii laga hadlay maxay ahayd waxyaabihii laga bartay weerarkii ay al-shabaab ku qaadeen xaruntii hay-adaha cadaaladda ee dowladda maxaa ka soo baxay waxyaabo badan baa kasoo baxay oo dowladdii kumeel gaarka ahayd oo dowladdan ka horreysay waxay ahayd dowlad ay shabaabka dagaal adag isku hayeen oo muqdisho hadba jid la kala qabsanayay iyo hadba maxaa arata sartii heblahaba hadda xadku maraya baa la oran jiray madaxtooyada marba waxaa laga deganaa baar bulsho iyo hotel juba marka dambe wadada wadnaha la gaaray jidka soddonkaa la gaaray deexaani baa la gaaray dekadii horaa la gaaray marka waxaa dhici karta hadda qoladan cusub oo bulshada rayidka ka timid iyo xildhibaanadan cusub iyo xoogaha xaaladihii hore inay xataa ay iska hilmaameen oo siyaasadii iyo xoogaha xoogaha ay hilmaameen in dagaal gacanta laiskula tegay magaaladan looguna kala hadda ka hor loogu kala baxay haddana usa usa weli dhammaanoo weli laisdul taagan yahay marka haddii dowladda ay wax ka qaadan karto waxay ka qaadan kartaa inay madaxweynuhuna maruu hadlay maalmihii ka dambeeyay hadlay aada ba arrintaas carabka ugu dhiftay in dagaal adag oo oo runtii oo oo macnaha aan waxba laisku reebahayn in lagu jiro ay ku jirto dowladdu oo meeshaan wax laga dowladeeyey iyo wasiir wasiir baa nahay iyo xildhibaan baa nahay iyo maxkamad baa madax ka ahay waxaas meesha oo leh warson ay ku jiraan oo dagaal magaaladan iyo dalkan ka socdo use dagaalkiina kow iyo laba joogin oo south african union iyo ajaanib baa xataa inta hadda ammaanka uu ku sugan yahay magaalooyinkan hadda dowladda ay sheegato inkastoo askarta dowladda iyo nabad sugidda sidii uu generaalku sheegay iyo iyo wadiisku ay sacrifice badan iyo nafhurid badan ay sameeyeen oo ayago kale waxbay ka xoreyseen oo waa xoreyseen marka haddii dowladda ay wax ka kororsan karto waxay kororsan kartaa in aan macnaha ay xabadda kaabiga laiskugu hayo dadka kasoo horjeedan ay mintid yihiinoo ay ay aysa haba yaraatee haweeney maalin ayse ka seexanayn sugidda oo aada loo ammaanay lana ammaani karo runtii oo niman dhisan oo iyo gabdho oo hay-ad dhisan lagu sheegi karo in dhawaale waxay ahayd maaragtay madax la-aan bay ahayd saddexdii nin u sarreeyey waa iscasileen marka dowladdu inaysa macnaha iyadoo dagaal ku jirta taliya la-aano aysa ahaan karin ay u baahan tahay ama ku khasan tahay inaysa macnaha aysa firaaq waa mahadsantahay cabdimanaha liida shabaabkiima aysa dhicin waa mahadsantahay hadda hay-addii ay qof mas-uula leedahay haddii kale kumeel gaar kumeel gaar haddii hadda ku celiyaan waa ka dhici kartaa taas laftigeed waa waa dhici kartaa saaman way ku yeelan kartaa moraalka iyo iyo istraatijiga labadaba waa mahadsantaha haye corneel macow isla su-aashi maxay ahayd waxyaabihii laga bartay horta waxa waaye haddii wax walba la yidhaha waa baabax way fiican yihiin waxaana waa sax ee aan maaragtay in laysu yimaado maxaa naga khaldan oo oo laysu yimaado generaalka sareeyegaas muxuaha bashiir isagoona hogaaminayo bal in la wada fariista ha laga wada hadlo maxaa ka qaldan muxuu ahay oo oo mar kasta muxuu ahay dhacdooyinkan usoo noqon noqonayaan waxa waaye waa shamo waa theatrka waa waa african village xataa hal abuur ah lama aysan imaanin muxuu ahay hay-adaha ammaanka haddii ay dhibaato ay dhacdo xaggee dadka laga daadguraynaya ay ka baxayaan xarumaha dawladda oo dhan waxa waaye haddii irida hore uu ka galaa cadowga meel uu ka baxa ma laha xataa emergency exceed ma laha midda kaleeto oo waxa waaye waxyaabo badanaa qaldan dadka soomaaliyeedna way ogyihiin magaalada muqdishona waa la ogyahay wax la qarin kara maaha mana la dabooli karo ammaanta intaan la aadin waa in dhaliisha laga bilaabaa yaan waxba la doodoobin qalad ayaa dhacay waxa waaye muxuaha security failure intelligence failure ayay ahayd bal inta muxuu ahay hogaaminaysa muxuu ahay amniga inay isu yimaadeen waxay qaldanay aan saxna ummadda soomaalida aan u sheegno laakiin haddii la wax walba waa okay taasi wax ay qaadi karaan shacbiga soomaalida iyo dowladdiisa maaha waa mahadsantaha mas-uuliyadana waxaa iskale saraakiisha waa mahadsantaha haye generaale su-aashii aadna ku siinaya maxay ahayd waxyaabihii laga barta weerarkaas cornel macow waa runtii waana ku raacsanahay wax ka sax shaxshax maaha meeshaan rabnay iyo meel u dhowtoona ma taagna waa runtii maalinta waa wada fiirsanaynay muxuu ahaa dhismayaasha aan ku jirno oo hadda dawladdeenu waa dhismayaashii maxkamadoo kale waxay dhisantahay soddon sano iyo wax ka badan markaasoo caalamka dhibaatadan hadda ka jirta aysan ka jirin oo aysan u habaysnayn baahida loo qabo waktiga hadda la joogo dhismo kasta oo la sameynayo in loogu talagalo muxuu ahaa amniga oo hay-adaha amnigu sida caalamka oo dhan ay ku yeeshaan taladooda si hadhowto evacuation ama muxuu ahaa samatan bixin dadka halkaas ku shaqeynaya oo madaxda ku jirta loo sameynayo dhismihii oo qadiim ah tabartii iska yar muxuu abaabulkeeniiba maaragtay ilaa iyo xad intaan garanayno wanaagsan laakiin yani andhacuun oo meeshaan rabnay iyo meel ka dhowtaana aanaan sheegin marka kornel maxow waa runtiis taas baan maaragtay inay wax kasta aysan saxsaxin oo ahayn aynu u baahannahay inaynu wax badan saxno inaynaan ku dheeraan oo aynaan carabka ku arkeen waxa yarkaada inoo hagaagsan hase yeeshee aynu saarno muxuu ahaa ahmiyaddeena iyo muhiimaddeena waxa inaga halaysan iyo waxa inaga maqan iyo sida aynu u mid lahayn waa waxaan aada maaragtay ugu taageerayo marka haddaan u noqdo cabdirashiid waa runtiis waa la qabaa qof kasta oo aqoon amni wax ka garanayana waa ogyahay waana muxuu ahaa gar in sida ugu dhaqsaha badan loo buuxiyo muxuu ahaa boosaskii ay baneeyeen madaxdii hogaaminaysay muxuu ahaa hay-adda muxuu ahaa sirdoonka iyo naafsugidda qaranka oo aysan hay-addaasu marna ku tiri karin waxa la yidhahda kumeel gaar waa wax la ogyahay xukuumadduna hadda waa ku baraarugsan tahay oo muxuu ahaa arrintaas meelo badan oo loogaga hadlayo ayaan joogay muxuu ahaa midda kale waa run in ay jirto oo la sameeyo rules of procedure iyo procedures la ogyahay sida loo raacayo marka wax dhacaan oo uu haysto taliyahu uu haysto taliya muxuu ahaa dhammaan saraakiisha howlaha gelaya iyadoo sidaan ognahay caalamka xagga amniga qof kasta uu limit leeyahay qof kasta marka xuduudiisa intay tahay oo booklet uu haysto ama handbook ay ku qoran tahay haddii wax dhacaan iyo siday uga hortegi lahaa iyo sida u samayn lahaa dhinaca kale waa gar in maaragtay ay xaq tahay muxuu ahaa laynagu leeyahay inaan amad ummadeena difaacno ummadeena inaan dhowrno aan kaa dhexgalo genaraal waxaan rabaa su-aal inaan ku weydiiyo aan kaa dhexgalo cabdirashiid iyo iyo iyo corneel macow labaduba waxay sheegeen in caqabado xagga ammaanka ay jiraan intooda badan wixii ay soo jeediyeen waa aad ku raacday dowladda markaad guud ahaan isku timaadeen ma qirteen in ay dhacday layacaad ama dayac xagga amniga ah maxaase ka barateen oo aad u sheegaysaan dadka ku dhegaysanaya in aanay mar dambe kusoo noqon doonin wixii ka dhacay xarumaha garsoorka
dayaca taas anigu ma aaminsano dayacaadi ma dhicin meelo badbaado badan oo la sameeyey ayay meeshii ugu maaragtay ayaga ugula qiimo darnayd ayay muxuu ahaa galeen baan leenahay hase yeeshee meel labaatan iyo sagaal qof inooga dhimatay oo intaasu ku dhaawacantay wax weyn baa dhacay disaaster qaran baa dhacay marka wax lagu farxi karo maahan waxaan inay halaysan yihiin haddaysan wax halaysanaan ma dhicin oo wax halaysan wax waa dhaceen sidiisa uu kuwa si saxa oo aqoon-yahanimaha oo garashada uu u sheegay cabdirashiid khaliid waa yacni adduunka maanta naga imkaaniyaadka badan oo naga aqoonta badan oo naga xoolaha badan ama taageero intan layna siiyo kusibaarka ka badan ayaa waxaanu ka dhacaan cudurdaarka ka dhigan mayno dhinaca kale marka ulata xukuumaddu waa ka hadashay waxaan hadda socda qorshihii iyo muxuu ahaa muxuu ahaa qorshe howleedkii looga hortegi lahaa waxyaabaha noocaas inaysan dhicin oo inta ugu dhow loola dhawaan karo waxaanan ka baranaynaa muxuu ahaa tii nagu dhacday markaa nagu dhacday in aysan dib dambe sidaas nagu dhicno inaan qorshe ka yeelano inaanu muxuu ahaa wax allaaliya waxay hay-adaha amnigu u baahan yihiin oo resoorka inta la awoodo in la sameeyo waa mahadsantahay genaraal waxaan siinayaa cabdirashiid qalif cabdirashiid wixii dhacay marka la fiiriyo xaaladda ammaanka ee hadda magaalada marka la fiiriyo walaaca ay dhici karta inay dadku qabaan in xeeladan isbedeshay al-shabaab ee caqabad oo xagga amniga ay keeni karto maxaa is leedahay dowladdan tala ahaan waa ay la gudboon tahay si dhibaatooyinkii dhacay oo kale ka dhacay xarumaha garsoorka aysan mar dambe u dhicin oo dowladdu ay mas-uuliyadeeda iyo amniga ay tahay inay u hanato
waad mahadsan tahay runtii dowladdu horta hagrasho inay ku jirto aniga ma umalaynayo hadrasha kuma jirto habeeni maalin bay soo jeedaan laakiin tabar la-aan iyo resource la-aan iyo culeysyo badan baa saaran culeysyo badan baa saaran bashiir genaraal bashiir suu sheegayna amniga dawladda kuma filla oo soomaalida waxay tiradaa il il ma dhowrto oo dawlad kaliya iyo askarta kuma filla shacabka muqdisho joogana sida ka muuqata waxaad moodaa inay u jeesteen dhinaca inay magaalada nolosheeda kusoo noqonayso oo hawl iyagoo saas dagaalada u socdaan oo qarax u socdo oo dhibka u socdo baa dadkiina danahoodii iyo dhismayaashii iyo hawlahooda iska wataan marka dawladdu arrinta ay runtii la gudbaan waxa weeye dawladda hal meel u wada socota oo oo arrintan qadiyad ku halgamaysa hadda soomaaliya xilal iyo magac iyo maamuus iyo waxaas dhan yaalaan dad mintada waa raba inay dawladan hawada ka bixiyaan oo magaaladan ka qabsadaan dalkana ka qabsadaan sidaas oo kale haddaysan mintad u noqon oo sheekooyinka kale iyo xilal iyo taytalo iyo ishumbuliddan ay unhaysadadka qaarkiis ay isu warmayso iyo siyaasadahan iyo waxaas hadaysan ka qaban kulligood ama kuwa xamar jooga ama kuwa somaliland jooga ama kuwa puntland jooga ama kuwa kismaayo jooga waxa weye nimankaan mintadkaabaa ka adkaanaya haddii iyagona mintid noqon dhinaca kalena dawladdu resources iyo dhaqaale iyo tabardaro dhaqaale la-aan iyo tabardaro badan baa haysata oo waxyaaba badan oo ay jecel yihiin inay qabtaan bas awoodi lahayn inay maaragtay sameeyaan sababtoo ah askartii mushaarkii ma siin kara madaxweynaha laba beri ka hor ba aaba arkay markuu kaaga sheekeeyey waxa caqabad jirta iyo maxaa la yihahdaa macnaha askarta culeysyada haysta runtii aad ba uga cududaaraysa annagu markaan banaanka joogna aan wax taxaliilinayno waa noo fududahay inaan dee iska dhaliilno laakiin haddii ku macnaha kuwa rabaan wax caqabad iyo culays haysta runtii waad waad u cududaaraysaa marka inay niyadda wax walba kabil ka bilowdaan haddii niyad iyo adeeg iyo iyo nimo la yimaadaan way iska dhicin karaan nimankaasooshadaan haddii kalena waa la gargaraya waa maadsanta cabdirashiid gabagabadiina waa ku jirnaa waxaan rabaa inaan siiyo cornel maco maxaa tala ah dhinacaaga oo aad ka soo jeedin lahayd xagga amniga adoo soo koobaya horta anuu tahraacayo hadalkii profesorka cabdirashiid horta waxa waaye waa lagama maarmaan in maaragtay la helo xiriirka dadweynaha waa waa waa midda ugu muhiimsan ee maaragtay dalka lagu nabadin karo waa in hay-adaha ammaanka ay la saaxiibaan dadka shacbiga ee soomaaliyeed shacbigana waxaa looga baahan yahay inay maarata hay-adaha ammaanka ay la shaqeeyaan waayo maalin kasta indhaxumada aada arkaysaan oo wiilashiina iyo gabdihiina iyo iskuul aadayo lagu gubo baabuur oo maarata baabuur qarxa lagu dhufto ama muxuu ahay meelihii ay maarata iyaga wadada iska maraayo ay ku dhintaan taasi waxa waa musiibo qaran way musiibo qaran haddii ay timaadana waa musiibo shacbiga soomaaliyeed ku dhacday dawladdana waxa waaye shacbiga ay shacbiga ayay ka timid marka shacbiga iyo dawladdiisa inay gacanta isqabsadaan ciidamada ammaanka dad ka hogaaminayan inay daacaday u noqdaan si ay ula saaxiibaan looga baahan yahay shacbiga taas ayaa maaragtay dii lagu gaari karaa dalkana lagu nabadin karaa haye generaal bashiir maxaa adiga oo aragtaa in dawladdu ay arrintan wax uga qaban karto gunaanadkaagi waxay uga qaban kartaa inay sida ay sheegeen aqoon-yahanadu in ay waajib waxaa nagu ah xukuumad ahaan inaan istiraatiijiyad cad oo muuqata oo maaragtay ummadda lagu badbaadinaya inaan la nimaano taas cidna maaragtay muxuu ahaa cudurdaar ugama heli karno mana marmarsioon karno taasoo waajib annagana saaran dhinaca kalena muxuu ahaa sida uu sheegay walaalkii cabdirashiid imkaaniyaa resource la-aan iyo wax la-aan iyo oo intuu ka dhawaajay waa wax jira oo iyagana muxuu ahaa ay u tahay in la fahmo oo lagu garaabo hay-adaha amniga mid kale oon ku daraya waxa waaye amniga adduunka waxa ka shaqeeya ma ahan hay-adaha keliya waxaa ka shaqeynaya ko research centriska oo walaalkii cabdirashiid khayr allaha siiyo iyo aqoon-yahano la lamid oo ay fureen oo kale waxaa kamid a inay daraaso sameeyaan oo talooyin ka bixiyaan workshopya ka qabtaan kala doodan xukuumadda siyaasada qaranka muxuu ahaa dhaqaalaha iyo bulshada iyo siyaasadda waxaa laga dejiyaa maaragtay goobaha cilmiga hay-adaha amni cilmiga ayaa dejiya dadkan oo madaxda ahuna waa implementationkay sameeyaan oo ayaguna maaragtay muxuu ahaa qorshahooda la yimaadaan dhinaca dadweynaha waxaan tusaale yar usoo qaadanayaa allah u naxariisto sheekh cabdilqaadir markuu ku dhintay lagu dilay muxuu ahaa magaalada garoowe dadkii qabtay oo fashiliyey waxay ahaayeen shacabkii reer garoowe ayay ahaayeen oo daba cararay oo wiilka xunkaa hal bosoolad wata u diiday inuu tago ilaa ay xabadaha ka dhammaato oo iyagoo haysta oo inay dilaan ku dhowdahay ciidamada amnigu kasoo gaareen oo asagii ay saas ku qabteen waxaad arkaysaa bisaylka noocaasa inuu dhaco oo bulshada muqdisho ay dareenkaas qabaan oo dareenkaas gaaraan dawladdu waa mas-uulkoodii xukuumaddu waa mas-uuliyadoodii waajib dastuuriya baa saaran waa mahadsantahay jenaraal lagula xisaabtamaya laakiin wiilka iyo gabadha iyo odayga iyo hooyada dhimanaysa kulligeen bay naga dhimanayaan in marka mas-uuliyaddaas waxaan ugu baaqayaa shacabka la wada qaato waa mahadsantihiin dhammaantiin cabdirashiid kalif jenaraal bashiir maxamed jaamac iyo korneel cabdulaahi cali macow aadaa u mahadsantihiin intaa ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaan toddobaadkan ku eegnay weerarkii dhowaantan loo geystay xarumihii garsoorka dalka ee magaalada muqdisho waxaana ka qayb galayay jenaraal bashiir maxamed jaamac bashiir goobe oo hadda ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda adeega bulshada horeyna u soo ahaa taliya ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliyeed aqoon durugsan oo u leh arrimaha xagga ammaanka cabdirashiid khaliif xaashi oo ka tirsan maxadka cilmi baarista ee heritage ee magaalada muqdisho korneel cabdulaahi cali macow oo waaye aragnimo iyo aqoon durugsanba u leh arrimaha nabad sugidda iyo ammaanka tan intaan dib dambe ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo